maadaama ay maalinta beriya ay bilaabanayso doorashadii ka dhacaysa gobolka banaadir in amniga la xaqiijiyo oo la qaybsaday qaabka amniga doorashada loo xaqiijin lahaa ilaa maa laga doorto madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyeed maalinta beriya ee doorashada ayaa bilaaban doonta doorashaduna way dhacaysaa insha allah haddii la yidmo cadowguna ma qalqalgeli karaan mana dhibaatay karaan amniga geesiyaasha qaranka waajibkaas qaadan doonaa haddii la yidmo xaaladda guud ee amnigu waa caadi doorashadu berri bay dhacaysaa maalmahan waxaynu geli doonnaa tobankan maalmood ee soo socota waa toban maalmood oo aad iyo aad ay xamaasad badan shacabka waxaan leeyahay haddii waddo lagaa celiyo ee lagu yidhaha waddada way xidhan tahay ha la ixtiraamo ciidanka waajib qaran bay hayaan cadow raba ummadda inay halaagaan bay hortaagan yihiin habeen iyo maalin waxaad ku caawisaan biyaha ha ahaadaano iyo raashinka inaad u keentaan laakiin aan lagu dhibin inay adiga ku sii daayaan ayagoo waajibkooda qaran gudanaya taana waa adkaynayaa